أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon safiirkii hore ee dowladda masar ee maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa xaqiijiyey in yuhuuddu ay qorshaynayso in saldhig ciidan ay ka samaysato soomaaliya mucaaradka dowladda salibiyadda kenya ayaa ugu baaqay madaxweynaha dalkaasi inuu iscasilo xilli dibadbaxi dhiig badan ay ku daateen ay ka dhaceen dalkaasi sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda si xun loogu jebiyey dagaaladii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose munaasab lagu doortay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayada gedo
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhda hijiriguna ay tahay toddobiyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol toddobiyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan safiirkii hore ee dowladda masar ee maamulka sahaynada yuhuudda ayaa xaqiijiyey in yuhuuddu ay qorsheynayso in saldhig ciidan ay ka samaysato soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi iyo cali yare caadif saalim oo ahaa safiirkii hore ee masar u fidhiyey yuhuudda ayaa daboolka ka qaaday in maamulka sahaayuniyaddu uu ku howlan yahay sidii uu saldhig militari uga samaysan lahaa soomaaliya arrintaas oo uu ku tilmaamay khatar weyn oo kusoo wajahan geeska qaaradda afrika waxa uu sheegay murtadkani in maamulka sahaayuniyaddu uu adeegsanayo xeelado ku dhisan xoog iyo cabsigelin isagoo doonaya ayuu yidhi in gebi ahaanba uu tirtiro qadiyadda reer falastiin taasoo haddii aan laga hortagin ayuu yidhi ay xaaladdu ka sii xumaan doonto siday haatan tahay caadif saalim ayaa sidoo kale caddeeyey inuu maraykanku isku dayayo inuu etoobiya ka dhigo quwadda gobolka ee geeska afrika yuhuuddina uu ka dhigo tan bariga dhexe waxaana uu ku nuxnuxsaday in dadaalka sahaayuniyadda ee ah in saldhig ku yeelato soomaaliya ay tahay arrin aad u khatar badan hadalkan ayuu safiirku ka jeediyey dood cilmiyeed bille ah oo ay soo qabanqaabisay guddiga arrimaha carabta iyo dibadda ee ururka saxafiyiinta ee dalka masar taasoo ciwaankeedu ahaa saameynta iska horimaadyada gobolku ku leeyihiin mustaqbalka bariga dhexe digniintan kasoo yeertay safiirkan ayaa imaanaysa xilli muddooyinkan dambe ay si weyn isu soo tarayeen wararka sheegaya in maamulka yuhuuddu uu ku howlan yahay wada hadallo ku saabsan sidii uu saldhig militari uga dhisan lahaa deegaanada uu ka aramiyo maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan iyadoo dhinaca kalena saldhigga imaaraadku ka samaystay magaalada boosaaso ee dhowaan lagu rakibay raadaarada ay yuhuudduna qayb ka degan yihiin sida ay wararka qaarkood ay tibaaxayaan waad mahadsantahay walaalka caliyare sarkaal ka tirsan kooxda aridada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda si xun loogu jabiyey dagaaladii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa faahfaahinaya guuldarrooyinkii isxigxigay ee maleeshiyaadka murtadiinta isbuucii lasoo dhaafay lagu gaarsiiyey deegaano ka tirsan bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa weli kasii guuxaya dhegaha madaxyaweynta riddada sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in wixii ka dhacay degmada moqokor iyo deegaanada hoos yimaado ay ahaayeen hasiimo weyn oo ku habsatay maleeshiyaadkii cadowga ee deegaanadaasi ka dagaalamayay cali dhuux oo ka mid a saraakiisha ciidanka kooxda riddada ayaa isagoo dhafoorkiisa laga dareemaya astaamaha hasiimada wuxuu ka shanqariyey in maleeshiyaadkooda looga guulaystay dhammaan dagaaladii ka dhacay deegaanada dhacabariga hiiraan sida ceel hareeri iyo ceel kooxleh isagoo wax la yaab leh ku tilmaamay in weli ay yihiin baqacarar ayna suuragal tahay inay lumiyaan gacankuhaynta degmada maxaas walaalayaalow ilma adeerayaalow talow waxaan ka soo cararnay ceel hareeri waxaan ka soo cararnay ceel kooxle waxaan ka soo cararnay gumare waxaan ka soo cararnay moqokori maxaasna inaan ka cararna haddaan u tafaxiidanahay yaanan isla goynine yaanan isla goynine qorshe kale ninkii noo hayo ama meelan aadna yaqaana ha noo sheego meeshaan aadaynaa naftaynu waa rabnaa culayska waa diidaynaa haddaysan ahayn dadkan dhiiggoodaa dalkuna ku badbaadi jiray dadkuna ku badbaadi jiray dhiiggayna aan horno midda kale haddaad xoogaa cillada ku gaarto oo rakaa dhinto ma lasii xanaaqi jiray oo m- kafta ma afka lagu qaadan jiray oo itus may ahaan jirtay mase een, kii waa laga soo tegay ilowna adiga kaa daba imaana inta la yidhaha gadaal la aadi jiray sargaalkan murtadka ah ayaa ku cataabay in maleeshiyaadka murtadiinta ee hiiraan ku sugan ay ku hoobteen dagaaladii ay la galeen mujaahidiinta islamarkaana inta ka badbaaday ay la nool yihiin caloolyow iyo niyadjab aad u weyn murtad cali jeete oo hareer taagnaa ayuu u sheegay in maleeshiyaadku ay wajahayaan xaalado halis badan
waxaana la yidhi geelu labada dambo habeed inuu ku leeyahay waa la ogaayaa la yidhi laakiin labada hore hadduu habeed ku yeesho ged cusub la yimid waa war gedda cusubaa nagu soo baxday aan iska joojinno mudana soo dhowow dadkaani waa dadkii dagaalkii koowaad soo galay oo haddana waxaa ku dhaca waa aragtaa niyadday ka daaleen maskaxday ka daaleen gacantay ka daaleen muraalkay ka daaleen isbuucii lasoo dhaafay ayay mujaahidiintu dagaal malxamad ah kadib la wareegeen gacanku-haynta degmada moqokori oo saldhig weyn u ahayd maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo qayb ka ahaa xamladii ashahaadala dariirnimo ee xasan gurguurti uu ku iclaamiyey wilaayaadka islaamiga wakhti hadda laga joogo saddex sano ka hor mahadsanida waa xasaan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay wilaayaadka baa iyo shabeellada hoose cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan hayaa waxaa xog dheeraad ah laga helayaa weerar habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ay ku leeyihiin xaafadda buulojameeco ee magaalada baydhabo kaasi oo lagu dilay sarkaal lagu magacaabi jiray marshaalle waxaana lagu soo furtay qori eke afartan iyo toddoba iyo booshkiisa sidoo kale waxaa weerarkaas ku dhaawacmay labo askari oo kufaarta xabashida itoobiya ah kuwaasi oo xilliga weerarka ah goobta ku sugnaa dhanka kale shabeellada hoose qarax ciidamada mujaahidiintu shalay ay ka fuliyeen gudaha xerada guutada afartan iyo toddobaad ee ku taala gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay gaari uu la socday murtad lagu magacaabi jiray gaashaanle dhexe maxamuud saleebaan oo ahaa abaanduulaha ururka konton iyo afaraad ee guutada toddobaad ee ka howlgasha inta u dhexaysa afgooye iyo beledoogle qaraxan waxaa ku dhintay murtadkan iyo saddex ka tirsan ilaaladiisa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex ka tirsan ilaaladiisa murtadkan wuxuu sidoo kale ahaa nin la shaqaynayay ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee ku sugan beledoogle una qori jiray jawaasiis islamarkaana dhibaato xooggan u geysan jiray shacabka ku dhaqan deegaano ka tirsan shabeellada hoose waxaa sidoo kale qaraxaas ku dhintay taliyihii zaadka ah ee ururka konton iyo afaraad ee guutada toddobaad oo lagu magacaabi jiray xasan howlgalladan khasaa'irka lagu gaarsiiyey cadowga allaah ee ka kala dhacay baydhabo iyo afgooye ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor camaliyad istishaadi ah ay ka dhacday gudaha xerada kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho taasi oo lala beegsaday saraakiil gaalo caddaan ah iyo murtadiin waxaana allah fadligii camaliyadaas lagu dilay laba sarkaal oo gaalo caddaan ah afar kalena waa lagu dhaawacay iyadoona dhanka murtadiinta laga dilay afar iyo toban sarkaal murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay kow iyo labaatan murtad oo saraakiil ah waad mahadsantahay cabdiqani munaasabad lagu doortay nabadon cusub ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada luuqa ee wilaayada gedo faahfaahinta warkan waxaa eegaya casaam carafaad munaasabadan oo si heer saraan loo saagaasmay islamarkaana nabadoon cusub ay ku dooranaysa jifada faarax fiqi axmed ayaa waxay ka dhacday deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayada islaamiga ee gedo xafladan ay nabadoonka ku dooranaysa jifada faarax fiqi axmed oo ka tirsan beesha cali maxamed ayaa waxaa garab socotay dowlo socotay muddo toban maalin ah waxaana ka soo baxay jifada bayaan ka kooban qodobo dhowr ah ujeedda caddayn bayaan ka soo baxay beesha faarax faq axmed u dhalatay beelweynta cali maxamed daa'uud wilaayada islaamiga ah ee gobolka gedo waxay dowlo socotay toban maalin ugu qabatay deegaanka mudullow ee hoos tago degmada luuq waxgaradka iyo odayaasha beesha reer faarax faq axmed dowladaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo gaargaar ah oo looga arrinsanahayay aayaha iyo masiirka beesha beeshu waxay dooratay nabadoon ku hogaaminayo ku dhaqanka shareecada islaamka insha allah lamber laba beeshu waxay si buuxdo u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda insha allah lamber saddex beeshu waxay isla qaadatay garab istaagga jihaadka ka socdo bariga afriko intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay namadoonka cusub ee dooratay jifada faarax fika axmed oo ka tirtan beesha cali maxamed beesha reer faarax faq axmed inay iigu duceeyaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu sugo tamkiinna isiiyo xaqana i waafajiyo waxaan adkaynahayaa oon taakiidinahayaa oon diyaar u nahay garam istaagnana diinta islaamka iyo xarakatulishabaab mujaahidiin sidoo kale waxaa madasha munaasabada kelimaad ka jeediyey odayaasha waxgaradka jifada namadoonka cusub dooratay intaas kadib waxaan u sheegaynaa saacaddan laga bilaabo faarax fiqi axmed waxaa nabadoon u ah hoggaan u ah maxamuud ibraahim faarax oo in badanoo hadda waxa weeye deegaanka dadkan ay yaqaanaan nin akhyaarana ah ninkaasaa waxaweye nabadoon u ah waxaan marka eelada iyo walaalaha ka codsanaynaa saan u doorana ay noola doortaan nooguna duceeyaan hoggaan khayr qaba oo abshir ah oo reer faarax iyo muslimiinta waxaweeye soomaali iyo waxaweye bulshada deegaanka oon isla noollahoon deegaanka ku wada noolnahay intaba waxaweeye ay ku raysato in waxaweye nalagu duceeyana waa codsanaynaa marka sidaan u dooray in naloo waxaweye doortana waa codsanaynaa aad baad u mahadsantihiin arrinka odayaasha ka warrameenna waanu ku raacsannahay khilaafna kama jiro wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu ugu dambayntii waxaa madasha munaasabada ka hadlay uwaas cismaan maxamed maxamuud uwaaska guud ee beesha cali maxamed isagoona halkaasi ka jeeda dardaarano kala duwan reer faarax oo cidda reer cali maxamed ka mid ah oo weliba reer maxamed buraalo ah waxaa weeye magaciinna aad buu u wanaagsan yahay dad jilaa tihiin dad tawfiiq lahaa tihiin dad ismaqal lahaa tihiin sida ayada ismaqalkaad u lahaydeen si ka sii wanaagsan haddood u yeelateen nabadoon inaad ka sii fiicnaysaan baan ka rajaynaya insha allahu ana ogaaska baasha cali maxamedhan waan kugu ducaynayaa insha allahu waadna yeelaysaan waanan ka helaynaa insha allahu biidnillahi kariim beelaha dagawilaayaadka islaamiga ayaa waxay ku tartamayaan nabadoonnimo ugaas ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horreysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu